gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowlada hoose ee degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin oo ay weheliyaan xogayaha maamulka degmada cadaado iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu xarigi jirayay madarasada daarul qur-aan oo laga hirgeliyey deegaanka dayaano ee hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud qaar kamid ah qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankan iyo sidoo kale xubno ka qeyb qaatay in madarasadan loo dhiso dadka deegaanka ayaa ugu horeyn hadal kooban ka jeediyay goobta iyaga oo ka hadlay baahida loo qabay madarasadan loo dhisay deegaanka oo aan codsi u diranay dadka muxsiniinta ah iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka walaalaha ah codsigeygii alxamdulilaah ilaahay baan u mahad celinaynaa codsigeygii waxaa ka jawaabay jamciyadda khayriga ee alfurqaan waxay noo dhistay gurigan quruxda badan ee dhabarkayga ka muuqda laba qol ayaa naloo dhisay oo qol gabdhuhu ay joogaan iyo qol wiilashu ay wax ku bartaan hangarkaana naloo sameeyey hooskan quruxda badan in jamciyat alfurqaan idiin soo timid idinkana dadnimadii iyo fakarkii aad ku keenteen inaad muslimiinta isku bandhigtaan ilaahay idin kordhiyo dadaalkiinii sii wada meesha masaajid ku darsada aladiina in makanahum filardi aqaamu salaa salaada ku ooga qur-aankuna ka xifdiya dugsigaana waxaa la rabaa haddii lahayd ilmihiinna ilmahay dhalaan ilmahay sii dhalaan inay sii wadaan inaad saa ku fakartaan meesha inay noqoto wuxuu ilaahay hoos ugu ridayaa cidda alla ciddii la yacda oo maaragtay qur-aanka mansiladiisa iyo dhaqankiisa iyo barishiisii iyo mawaadici intoo dhanba waa soo gelayaan cid alla ciddii qur-aanka hoos u dhigtana ilahay kor buu u qaadaya sidaa darteed ilaahay tabaaraka wa tacaala sida hore loo sheegay meeshaan codsiga laga dhiibtay kabacdina ilaahay tabaaraka wa tacala uu ku ilhaamiyey jamciyadda alfurqaan ee khayriga inay ka jawaabaan duruufihii uu ka soo bilowday inaan meeshaan nimaadno oo ilaahay subxaana wa tacaala aqbalidda uuna aqbalay inaan hawshaan fulino kadib marxaladdii ay soo martay inay jamciyaddu u adeegto diinta islaamka khaasatan haddana meeshan qur-aanka ilaahay loo joogaa in qur-aanka ilaahay kitaabka ilaahay kor loo qaado ugu dambeyna gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa u mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay dhismaha madrasadan qur-aanka kariimka ah
caliye mar labaad jamciyatalfurqaan oo hirgelisay madarasadan daalul qur-aan oo si fiican loo dhisay oo aan xarigga meeshaan uga jarnay oo ka kooban laba qol oo waaweyn oo laba fasal u dhiganta masqulihii iyo baaggan oo biyaha looga shubayo inta ay biyogelin ka heli doonaan insha allah waxaan rabaa inaan u caddeeyo dadka muxsiniinta ah ee jamciyatalfurqaan ka taageera xagga dhaqaalaha in ay runtii wixii ugu fiicnaa ay ku qabatay madarasadan oo ay wax ku barad nuuraan dadka deegaanka ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen waxaayna ku timid in bulshada deegaankani ay ka codsadeen dadka inay ka caawiyaan dhismaha madarasadan islamarkaana lagu dhisay codsiga bulshada deegaanka